المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا من مسائل الأمر أمرك مسائل شيسي قيبك ميدة أي مبحث كيدي كان يهي kalley waxaa inoo horreeyey uun xaggan mowduucan ama mabxaskan amriga tacriifkiisii iyo markaa adigu aan qariina jirin waxa asal u ah ee lagula xambaarayo iminkana wuxuu halkan bal insha allahu tacaala uu inooga sheegi doonaa midhadh ama waxyaalaha kolley dhowr ama dee aan sidaa usii badnayn oo masaa'il kale oo amarka kuba tacalluqsana ayuu halkan sheekhu raximahullahu tacaala sheegi doonaa wuxuu ihi markaa sheekhi matniga lahaa walaa yaqtadii ma keenayo amarku atakraara noqnoqod taas ma keenayo iyo takraar cala saxiixi qowlka saxiixa bal masala jira aqwaasha meesha jirta qowlkooda raajixa ama saxiixa takraar ma keenayo oo ilaa maa kii uun mooye dalla uu tilmaamay uu ina tusaya addaliilu daliil calaa qasdi takraari takraar ujeeddadii iyo u qasadkeed daliil keenay uun mooye oo in takraar looga jeedo wixii daliil keenay uun mooyaane taas inama tusaya takraar kolley halkan dee matiga hore inuu soo sharaxnay sharaxiina hadalkiibuu soo wada celin doonaayo magta kuma joog joogsanaye macnaa watani waa masaladii koobaad ee masaa-ishii uu halkan sheekhu uu kuba sheegayo intani waa mas'alo oo wuxuu leeyahay siiqadan amarka waa ti aynu soo marnayna amarku inuu siiqo gaara leeyahay ifcal haddii laba idhaa ama ifcalu iyo wixii laba mid ahaa siiqa ahaantaasun waa cibaaro ahaanta iyadoo wax daliila iyo qariino in ma looga jeedo in matalan in had iyo goor waxaan la sameeyo oo mar wax ka badan loo jeedo qariino ama daliil tilmaamaya aanu laba soconee siiqada mujaradka ee waxa weeyaan iyada taasi iyadu siiqa ahaantanun kuma keenayso takraar wixii haddii la sameeyey in haddana lagu celceliyo ma keenayso siiqada nafteedu say adigu raajix yeelaane bal isaga iyo uu raajix yeelo marona macnaheeda lagama qaadanayo kol haddii siiqadan amarka yimi macnaheeduna waa mar keliya in la sameeyo taasna iyadana ma jirto ee ficilkii in la iijaadiyo ama wixii lala yimaadunbaa loo jeedaa ama inay marro tilmaamayso dee mar keliya wixii lagu kaaftoomi karo ama mar wax ka badan loo baahan yahay in la sameeyo taasi waxay ku xidhan tahay dalaa-isha ama qaraa-inta kale ee laba socota ee laakiin gees kale maradu dee waa si ficilkii loo fuliyo loo hogaansamo waa wixii la-aantii ama maro la-aanteedba aanu ficilkii ama amarkii aan loogu hogaansamahayn oo xaggaas baa maradii ay yar maqsuud kaba noqonaysaa oo ficilkii baan xaqiiqoobahayn ama amarkii baan imtitaalkiisa sugnaanahayn dee haddii aan lala imanoo maradna waa wixii ugu hooseeya masalan uu kuba xaqiiqoobi lahaa bal taasi waa masalada hore wal amru amarkan la amrayo ee wax lays amray ama biiijaadi lficli ficil ahaysiintii iyo in lala yimaado taas lays amray amrun amar weeye bihi lficilkii lays amrayo iyo wa bimaa wixii laa yatimu aanu taam noqonayn lays amri alficlu ficilkii aanu ku taam noqonahayn ilaa bihi isaga uun mooye tanna waa masalo kale oo htaas walaa yaqtadii ma keenayo oo ujeedadu waa amarkii hadda siiqadii un baan wadnaa eeg wixii qaraa-in ma keenayo alfawra deg deg ma keenayo maxay taasna tahay iyadana sharaxaan bal inoogu iman doonaa tolga khilaafkeedii siiqada amarka haddii ifcal la yidhaaho dee waxa weeyaan waxaa la rabaa in ficilkaa la iijaadiyo waxaa la sameeyo ee laakiin kol haddaan qariina la socon imika in la sameeyo layska doonayo ama qariina aanay la socon in mar damba la sameeyo waxa la yska doonayaa uu yahay oo bal matalan haddii la yidhaha ifcal alaan qariinaa la socotay waaba hadalkan oo imikaa la rabaa haddii la leeyahay ifcal ra'sa shahri oo kale bishu markay timaado waxaa samee iyadana taraakhibaa bay noqotay ee laakiin marka aanay waxyaalahaasi waa qariino ama daliil baa la odhanayaaye laakiin aanay la socone siiqadii oo keliya ay tahay in deg deg ma keenayo taas ugama wado taraakhi baa amarku yahay ugama wado oo isagu taa ugama wado ee waxa weeyaan siiqadan fawriyana kuma sugna taraakhina kuma sugna ee wixii in la iijaadiyo ayay markaas meeshii la isaga doonayaa haddii bal markaa waxa weeyaan zamankan hore la sameeyo iyo haddii zamanka dambe la sameeyo labadaba ruuxii dee amarkii waa u hoggaansamay uun ee siiqadu keli ahaanteeda fawriyana ma keenayso si aanay fawriye u keenahayn taraakhina kuma sugna ee waxaa la doonaya un iijaadulficli ee wixii ama taraakhi ama fawriye ah bal waxay noqonaysaa in laga faa'iidaysto qaraa-in kale waa isagu tu raajax yeelayo dee cid kaloo leh fawriyuu keenaya iyana waan arki doonaa insha allahu tacaala bal taasi walaa yaqtadi lfawra waa masalo labaatanna oo tii hore waxay ahayd takraar ma keenayo cala saxiix buu yidhi bal dee waa qowlkiisa imaka halkan uu doortayba midna in fawriye ma keenayo masalo saddexaad walamru amarkan biiijaadi alficli ficil ahaysiintiisa la ahaysiiye lala yimaado ama la sameeyo lays-amray amrun amar weeye bihi ay bilficli ficilkii laysfarayo ama iijaadkaas wa bimaa wixiina wa amrun amarna weeye bimaa wixii laysfarayo laa yatimu aanu taam noqon ahayn alficlu ficilkii ilaa bihi isaga uun mooye tanna waa masalo kale ama kal amri iyada taasi waa misaalkii uun masaladan kalena maxay tahay haddii laysfaro wax in lala yimaado waxaasna umuuro kaleoo ku xidhan oo dee haddaan umuurahaas la fulin oon lala iman waxani aanu taam noqonayn ay jirto amarkii laysfaray ficilkan horta ficilkii in la iijaadiyo waaba sii dee nudqigiisa uu kuba sugnaa ee lafdigiisa aan kaba faa'iidaysanay waxaa soo kale u kulansanaya oo dibni ahaan uu u kulansanaya dee isagii tabacu noqonaya wax kasta oo isaga waxan kuba xidhnaa oo haddii aan laba iman isagii aanu taam noqonahayna amarkaa laysfaray ficilkii ayaa keenaya oo taasna waxa weeyaan midna waa lafdi ahaan buu inoogu keenay tanna dee kol haddaan wixiiba hagaagahayn ama aanu taam noqonahayn in waxan kale lala yimaado mooyaane amarkii la ysfaray isaga in lala yimaadaa waa keenayaa oo wuxuu kulansanayaa ama dibni ahaan uu keenayaa in wixiina la ysfaro kale ayo bal waa kan misaal noolaba yimoo kal amri amarkiiba weeye bisalaati salaada la ysfaray oo imaka salaadihii shanta ahaa amarkii la ysfarayba weeye ama salaadba haddaba amarkaasi huwa amrun amar weeye bidahaarati dahaaro laysfaray ama dahaaro laysfarayo dahaaradii almu'adiyati ilayha macnaa almu'adiyati ila salaat salaadii dahaaro la-aan lama aqbalo oo laa yaqbalu llahu salaata min gayri dahuur baaba rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa salaad aan dahaaro lahayn salaad ma noqonayso kol haddii laysidhi salaad tukadoo laysfaray taas macnaheedu waxa weeye dee wixii salaadu ay ku ansaxaysayna in lala yimaado oo amarkii salaada ayaa kulansanaya dahaaradii ama in la weysaysto ama dahaaradii dee mid yar iyo mid weynba laba qabo hadda taa macnaheedu maaha inaan daliil kaleoo dahaaradii u soo arooruntanin jirin adilo gaaray leedahay oo dahaaradu uba timi ee laakiin salaadii laysfaray bal matalan waxay keenaysaa wixii salaadaasi ay ku ansaxaysay na bal waxa weeye in iyadiina lalaba yimaado kollay masaa-ishuna sharaxay iyadoo basisan ku iman waidaa fucila haddii taasna mas'alayhayd waidaa fucila wixii haddii la sameeyo oo wixii dee ma'muurka ahaa ee laysfaray mee laysfaray ama amarku kuba yimi lalaba yimaado kharaja uu baxayaayo alma'muuru kii la amray dee waxaye waxaan inuu sameeyo laga rabay ee la amray wuxuu kaba baxayaa can ilcuhdati cuhdadii cuhdadii waa tabiicadii iyo mas-uuliyadii ujeedadu haddii imaka amar yimaado oo cidna wax la farayo dee ruuxaas ama ciddii waxaan laba farayey meeshii waxa fuulay xil dimadoodii mashquul bay ku tahay waxaa inay la yimaadaan oy uba hoggaansamaan marka cuhdadu kollay macaanideeda ay leedahay ama macnaha halkan yimaada waxa weeye halkan oo kale waa tabiico waa wixii dee ka dhalanayay amarkaas wixii kaba dhalanayay uu hoggaansanka ama dee haddii aan loo hoggaansamin meeshii maxaa taala ismi baa ka iman demi baa kaba iman ciqaab baa kaba iman waxyaalaha caynkaasa waa raaciddii wixii dee looba raacayay ama xilkan iyo dee mas-uuliyaddan iyo waxaan saaran ee dimadiisa ay mashquul ku tahay amarkani markuu yimi daraaddeed taas baa adigu tabiicadii ay tahay ama cuhdadani ay noqon haddaba ruuxu kol hadduu guto wixii uu laba yimaado raaciddii xaggaa wax looga raacaya ama dimadiisa ay mashquulka ku ahayd uu ka baxaya oo macnaa dee wixii uu ka dhacaya ismi iyo demi iyo lowm hadduu meesha ka imanayay waa ka baxay ciqaabi hadday waxaan haddii loo hoggaansami waaye ka dhalanaysay waa ka baxay oo dee wixii inay ficilkii kol hadduu la yimaado sidiisii uu laba yimaado cuhdadii amarkan iyo dimadiisii mashquulka ku ahayd tan meeshii dee ma jirayso waa ka baxaya bal taasna waa masalo kaleu raaciyey almasalatu luulaa qowluhu walaa yaqtadi takraara iclam waxaad ogaataa ana siiqata alamri kollay de dabacaadkii hore kitaabkana intan yaree hordhaca ah bal xaggan taqsiimka mooye kumay sugnayn oo dee waxaad moodaa kitaabkiiba si weyn buu isu bedelay marka la eego dabacaadkiisii hore iyo ama markii ugu horreeyey cajalada inta laga tafriiqiyey uu madbuceeyey iyo imikood moodo inuu taariif caadiya isuba rogay oo isbedel weyn baa jira iclam waxaad ogaataa ana siiqata alamri amarka siiqadiis taqtadii waxay keenaysaa ficla alma'muuri wixii laysfaray in la sameeyo maratan waaxidatan mar keliya qaطcan taaga onaan bay u keeni oo walaa khilaafa fii dalika khilaafna taa kuma sugna hadda keenitaanku maaha macnuhu kolleyda inay masaladii jaanibkaas aqwaal kale aba iman ee inuu leeyahay siiqadan amarka ayaa waxay marka horeba faa'iideyneysaa mar in lala yimaadee haddii aan lala iman waxa weeyaan dee aan marna aan la samayn amarkii lamaba gudan marka waa wixii uu ku xaqiiqoobayey imtisaalkii wuxuu ku xaqiiqoobayey ficilkii ama waxaan la isfaray lalaba imanayay ayaa markii ah oo taas bay deeta keenaysaa u keenaysaaba horta mar ayay u keenaysaa maaha in in dee laleeyahay maraa looga jeedaa marka horeba amar hadduu yimaado maradii way la socotaay macnuhu si kale oon dee waxa weeyaan aan ahayn horta bal markaas amarkiiba lama gudanayo ficilkii ma xaqiiqoobayo marka taas iyada khilaaf ama go-naan buu leeyahay way keenaysaa maro ama uu keenaya walaa khilaafa fi dalika wainama alkhilaafu khilaafku wuxuu uu kuba sugan yahay fii maa zaada cala almarati maro wixii ka badan wahuwa takraaru waa mar wax ka badan wixii in lagu sameeyo lagu celiyo bimacnaa ficli lma'muuri wixii la ysfaray bihi isaga la ysfaray samayntiisa la sameeyo kulamaa qadara mar kastoo uu karo calayhi waa waxaan ma'muuru bihiga almukalafu mukalafku awood u yeesho taas oo ah wixii maro ka siyaadsan ama takraarka macnihiisu wuxuu yahay ayaa khilaafku beyna ahli lcilmi ama beyna alusuuliyiin uu jiraa faalamru markaa amarku min xaysu takraaru wa cadamuhu xaysu nasan dee horeba isugu soo baraarujina ama macruufka dee jublooyinunbaa loo idaafeeyaayo markaa saa daraaddeed ismi ka dambeeya ismi marfuucu noqone faalamru amarkii min xaysu takraaru markaa xagga marka la eego celcelin lagu celceliyo oo wixii dee marra bacda marra la sameeyo xaggaasi inay tahay ta jirta iyo wa cadamuhu wa cadamu takraar iyo celcelintaas ee la samaynayo maratan bacda marataas la-aantiiyo inaanay jirin marka jaanibka aan kaba eegno lahu halaatu suwarin saddex suura amarkii u sugnaanaysa kow ima an yuqadyada in la qaydo bimaa yufiidu lwaxdata midnimo ama kelinimo wax faa'iideynaya lagu qaydo taasi waa suuro taasna dee waxa weeyaan waayo waa wax ka baxsan siiqadii amarka oo daliil baa la socda ama qariinaa la socota keenaysa midnimo ama mar keliya in la sameeyo fa haada kaa yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calaa maa qayida bihi wixii lagu qayday oo waxdadii ah oo dee taas daliil baa inoo keenay markaasoo qariina ina tustay midnimadii baa lagu xambaari walaa yaqtadii ma keenayo amarku markuu sidaa yahay ee qeydkaasi la socdo atakraara takraar ma keenayo in wixii lagu celceliyo oo dee mara bacda mara la sameeyo ka qowlihi tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila marka wuxuu uhi fadaahiru laayati aayaddan daahirkeedu waxa weeye wujuubu takraari lxaj xajkii in la celceliyo lagu celceliyo oo dee caaman bacda caam la sameeyaa waajibnimadkeed ay waajib tahay say dee taas markaa aayadda daahirkeedu noqonaya waa bitakraari listidaacati karidii la karayay xajkii bal ruuxu inuu gaadho oo uu dee soo guto awooddii maaliga ahayd iyo awooddii badaniga ahayd iyo bal taas uu yeesho taas takraarkeeda iyo noqnoqodkeeda ay noqnoqonayso xajkiina inuu kuba waajibo wey oo macnaha dee ah man istadaaca ilayhi sabiilan haddaan eegno oo ciddii xajku waajibka kuba ahaaya ee istidaacadii hadday sanadan dhacday oo uu sii oo uu helay oo uu kuba xajay oo haddana sanad kale ama sanad kale istidaacadii laga helo daahirka aayaddu istidaacadii way jirtaa waa karayaaye inuu xajkii haddana ku waajibo taas baa daahirka aayaddu yahay oo macnaa lagu celceliyo ama ay dee waajibkii xajku uu soo noqnoqdo istidaacadan markii horeba xajka wujuubkiisa uu kuba xidhnaa takraarkeeda laakiin su-ila rastaasi aayadda daahirkeeda haba ahaata taas baaba keentay dee su-aashii ay saxaabada qaar weydiiyeen laakiin su-ila rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa la weydiiyey oo waxaa lagu yidhi afii kulli caamin yaa rasuula allahi macnaa markuu yidhi ilaahay xaj buu idinku waajibiyey xaja ayay yidhaaheen sanad kastaba miyaana lagu waajibiyey amase miyaan sanad kastaba xajaynaa rasuulkii ilaahayow fa ajaaba rasuulka ilaahay wuxuu ku jawaabay bima yadullu wax tilmaamaya tusaya calaa anahu macnaha waa calaa ana wujuuba calaa anahu maya xajkii fi lcumri yajibu fi lcumri inuu waajibayo cumriga iyo muddada nolosha dhexdeeda maratan waaxida mar keliya inuu waajibayo oo cumrigii guud inuu waxa weeyaan ruuxii mar keliya asaalo ahaan e haddaan wax kale keenin oo ama nadara ama isagu fasaad xajkiisii uu fasaadiye keenin inuu waxa weeyaan xajkii asaal ahaan mar keliya ku waajibayo taas baa rasuulka ilaahay kuba jawaabay markaa suuradan fa yuxmal waxaa la xambaarayaa alamru amarkii fil aayati aayadda kuba sugnaa amarkii aayadda kuba sugnaa cala alwaaxidati kole waa sidan macaa nuskadii hore taalay dee koley qolooyin kale oo cibaaradan oo kala soo naqliya kutubtooda waxaa kuba sugnayd cala alwaxdati oo waana hadalkii markii hore ima an yufiid yuqayada bima yufiidu lwaxdata u munaasibka ahaa kolle macnuuna waa iska waadix laakiin waa kelinimo maha dee maradii keli ahayd ee waa calalwaxda waa kelinimo iyo mar keliya ayaa amarkii lagu xambaari aayadan kuba sugnaa lihaada daliili min asunna daliilkan sunnaa ka mid ah oo macnaa bal taasi waa mid oo haddii amarkii uu la socdo wax faa'iideynaya in looga jeedo mar keliya in lalaba yimaado ama qeydkaasi la socdo iyada masaladu ta uu matigu ka hadlaya ma aha ee waa kii taa uu lahaa ilaa ilaa idaa dalla daliilu calaa qasi takraar aw calalii baa meesha taalla ama se wa cala lwaxda bal markaa waxaa lagu xambaarayaa iyada taa kelinimadiisii baa lagu xambaari oo taasi amarkii mudlaqa ahaan ma aha ta labaad an yuqayada in lagu qaydo bimaa yufiidu takraara wax soon takraar iyo ku celcelin iyo in maratan bacda mara la sameeyo faa'iideynayo inay marka horeba laba socoto wa haadaa fiihi khilaafun kaa khilaaf baa jira adigu khilaaf koley de waa khilaaf yar bacdigood ay yidhaaheen xataa siiqadaas iyadoo takraarka laba socdo iyagoo dee lafdigan ama amarka daat ahaantiisii un eega ama siiq ahaantiisan taasna takraar ma keenayse khilaaf baa ku sugane laakiin wa saxiixu qowlka saxiixi annahu yuxmalu amarkii nooca ahaa ama uu la socday wax takraar faa'iideynaya waxaa lagu xambaarayaa calaa maa quyida bihi wixii lagu qayday ee min iraadati takraari takraar iyo noqnoqod wixii uu soo noqnoqdo oo markaa dee uu ruuxu inta ay u suurto gelaysa wixii uu sameeyo taas baa lagu xambaaraya takraarna kolley ta'diisu way fadxisantahe takraar ma aha kamaa rajaxahu lmusanifu siduu musanifku raajax yeelay oo musanifku waa kaa walaa yaqtadi takraara ilaa cala saxiixi siduu raajaxay ilaa idaa dalla daliilu calaa qasi takraari oo markaa muxuu noqon dee takraar buu markaa keenaya taasna waa walqeydu haddaba qeydkaas takraarka faa'iideynaya qad yakuunu sifatan sifo inuu noqdaa la arkaa oo dee bal maalan sifo oo dee sifadaa markii la helaba xukumkii ama amarkani uu kuba yimi ay tahay in lalaba yimaado waqad yakuunu shardan shardi inuu noqdaa la arkaa marka fa shardu shardigii ka qowlihi tacaala wain kuntum junuban fadaharuu haddii aad tihiin kuwa janaabaysan dahaaro qaata oo maydhaba marka imanka amarkii muxuu yahay fadaharuuda weeye laakiin amarkii maaha amar mudlaqo oo imaka dee taa uu lahaa taqraar ma keenayo un taas dee siiqadiisa kuma keenayo waayo taasi waxayaan lahayd un fadaharu keliya ee laakiin maxaa uu ku qaydan yahay oo laba socota shardigan ah haddii dee aad noqotaan kuwa janaabaysan laftiga junubna midkiiya wixii ka badnaaba oo ku dhacayaan markaa fa kulamaa xas markaa taasi maxay keenaysaa iyadoo lafdigii fadaharu aanu takraarka aynaan ka faa'iidaysan ayaa laakiin takraarkii maxaan ka faa'iidaysanaynaa amarkan layna faray dahaarada iyo inaan dahaaro qaadano waxaan uu ku xidhan yahay eesha ama shardiga u ah oo ah dee janaaba hadday ruuxii uu leeyahay oo ama uu yahay ku junuba marka xagga soo noqodka ama taasi ay soo noqnoqonaysee janaaba ay ka dhacaysa maratan bacda mara ayaa keenaya dee amarkiina inuu soo noqnoqdo taas isagaa keenee siiqadii amarka kamaynaan qaadanaya siiqadii shardiga ee amarkii laguma xidhay baynu xukumkaa kaba qaadanaynaa fa kulamaa xasalat iljanaabatu markastoo janaabadii la helo wajaba atadahuru bilqosli minha waxaa waajib noqonaya in la dahaaro qaato maydhasho iyadii lagaba maydhay lagu dahaaro qaato wasifatu sifadna ka qowlihi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydayahuma amarkii faqdacuuda weeye laakiin maxaa in amarkaasi uu ka ratibmayaa sifadan ah sariqada oo marka sariqadii la helaba ee ruuxii dee xaggiisii uu noqdo kuwa xaday amarkiibaa imanaya iyo xukumkiibaa imanaya ficil ahaanna sifadan ah imaka dee sariqadii dee wasfigan ama wasaariq wasaariqa waxaan gacmahooda loo gooyey waa licilati sariqa taas weeye kaa kuwa hore waxay u maydhanayaanna waa licilati ljunub ama licilati ljanaabay uba maydhanayaanoo arrinku wax kale maahee in amarkan dee xukumkan uu kaba dhashay ama amarkani cillo ayuu lahaa markastoo cilladii la helana dee xukumkii ama amarkii in la fuliyo xukumkiibaa imanayo xaggaa cilladii oo ah dee bal matalan dee had iyo goor ama xukumkii oo cilladiisa raaca haddii la helayiyo haddaan laba helahayn ayaa tan keentay takraarkan keenaysa fa kulamaa mar kasta oo xasalat isariqatu wajaba alqadcu maa lam yakun haddaanu ahayn takraaru sariqati sariqadan ku noqnoqodkeeda ama celcelinteedan la celceliyey qabla alqadci goynta horteed tani waa masalo ayuu sheegayaa una ujeedadu hadduu ruuxu waxado oo iyadoon weli xukumkii lagu fulin qadcigii haddana uu xado uu haddana xado oo mar dambe isagoo intaasoo goor waxaday ay noqoto in xukumkii la fuliyo iyada qadcigii ma soo noqnoqonayo oo taa keliya ayaa ku wada filaanaysa sariqaadkii ka horreeyey oo dhan laakiin haddii dee sariqa inta uu waxaday la gooyo uu haddana iyadoo la gooyo xukumkii la fuliyey sariqadii ay kaba dhacdo xukumkii waa imanaya takraarkuna wuxuu kaba yimi un waa ciladii dee xukumkani lahaay oo soo noqotay wahada kaasna waxa weeyaan fiima idaa kaana hadduu yahay kullun mid kastoo min ashardi wasifa shardigan ama sifadan kaba midi cilatan haabitatan cilo haabitaa oo ujeedadu xukumkan ciladiisii ama aba uu yahayba kama masalna fayakuunu takraaru takraarkii wuxuu noqon celcelintan meeshan ficilkii lagu celcelinaya ama amarkii dee ficilkan dee waxaan la isfarayay waa liwujuudi alcilati cilada helitaankeedii ee maaha ujeedadu siiqadan faqdacu iyo fadaharuuda inaan ka faa'iidaysanayna takraarkii eh meeshii cilaa taalla waa shardigan oo ama dee waxa weeyaan sifadan tiibaa soo noqotay markaasaa xukumkii ama amarkiina uu sooba noqday ee siiqada kamaynaan faa'iidaysan markaataa bimacnaa annahu kulamaa wujidat alcilatu wujida alxukm markastoo ciladii la helo xukumkii baa la helaya fain lam yakun haddaanu ahayn shardigan ama sifadani cilatan haabitatan cilo sugan haddaanu ahayn oo macnaa xukumkanba ciladiisii aanu ahayn shardigan ama waxa weeyaan sifadani falaa takraara iyada markaa inkastoo siiqadii timaado amar shardigina jiro iyada markaa takraar ma jirayo wadalika mislu qowlik in jaa zaydun faactiq cabdan min cabiidi ruxbaaba yidhi hebel hadduu yimaado waa shardigii eg addoon addoommadayda ka mida xoreen fa idaa jaa zaydun zayd marka uu yimaado xasala waxaa xasilaya maa culliqa calayhi اlamru amarka wixii lagu xidhay ee ahaa cidqi cabdin min alcabiida taas baa horta xasilaysa laakiin laa yatakararu ma noqnoqonayo oo bitakraari bitakaruri majihi ninkan zayda imaatinkiisa soo noqnoqonayo kuma soo noqnoqonayo oo ujeedadu hadduu iyadoo arrinkii hore la fuliyey oo addoonkii la xoreeyey mar labaad uu yimaado amarkii hore ma joogo oo lama odhanayo mid kalena xore haddana markuu soo noqdo mid kalena xore taa lama odhanayo farqiga u dhaxaynaya tan shardigan iyo shardigii hore ee bal matalan wain kuntum junubanna kaa hore cillo ayuu u ahaa xukumka amaa kan kale sayid imaatinkiisu dee marka hore uma aha addoon xoraynteed umu ahayn cillo uma ahayn ruuxanubaa kuba xidhay ee ma aha wax cillo u ahaa cidqigan ama xukumkan cillo u ahaa mu ahayn sida taa hore janaabada helitaankeeda la helaa ay maydhasho cillo iyo sababba ay ugu ahayd taas umu ahayn markaa sidaa daraaddeed markay tan oo kale suuradan takraar ma faa'iidaynayo ee waa marka uu shardigan uu yahay ama wasfigan yahay cillo uu ahaa xukumkii markaas baa takraar uu keenaya xaggaasuu kaba imanaya hataa baan laga yaaba dee kutubta dambe insha allahu tacaala waxaynan kuba yar aragna intaa kaba yar duwan barhkood dood kaba leh inay xataa shardigan iyo marka cilada ama sidan oo kale sifa looguba xidho ay takraar sidooda u faa'iideynaysa dood kaba lehna way jiri karaan ama way jirayaanba oo dee la arkaa de wixii kitaabkan ka roon inaan kuba aragno ama khaasatan kuwooda dambe bal taasna waa arrin labaad eeg markaa wuxuu saddex suuru ka dhigay in waxda lagu qaydo iyada waxdadii baa lagu camal falaya in wax takraar faa'iideynaya uu laba socdo amarkii tii baa lagu camal fali waa tan tii haddaba masaladii matniga inooguba sugnayd alamru lmudlaqu waa amarka mudlaqa alladii amarkaasoo lam yuqayad aan la qaydin oo waxa weeyaan amar baa yimi amarkan wax waxda faa'iideynayaa lama socoto wax takraar faa'iideynayaana oo qariino ama daliilina lama socdaan waa kaa mudlaq buu ka yahay dee wax qariino ah oo ama waxda uu ku faa'iideeyo ama uu ku faa'iideeyo takraar kaas bay tahay maxaa haddaba uu keenaya kaasi waa tanna masalada khilaafka uu meesha uu kaba taagan yahay fa hada fiihi khilaafun kan khilaaf baa kuba sugan oo hal yaqtasid takraara am laa aw laa takraar ma keenaya mise ma keenayo tan khilaaf baa bayna ahlicilmi jira faminhum culimada waxaa kaba mida man qaala ku yidhi yaqtadi takraara kol haddii amar meeshii yimaado dee nahyiga oo kaleba weeyo nahyiguba hadduu yimaado waa in weligeedba wixii laga tagay ahayde kol haddii wixii la ysfaray waa inta ruuxa u suurtogelaysa dee haddaanay u suurtogelaysa isagoo hurde isagoo xaajadiisii gudanaya isagoo wax cunayo wax kale ku mashquula taasi way ka baxaysaaye laakiin waa awqaadda imkaankiisa kale wixii inuu ku shuqloonaado ayuu keenaya oo takraar buu keenaya wahada qowlkan xakaahu lhazaaliyu hazaali waa soo naqliyayoo can abi xaniifata abi xaniifu ka soo naqliyay walow dee kol haddaanay dadkii asxaabtiisa ahaayee dee weliba kutubta usuushkana aad bay ugu badan yihiin dhinaca kutubta dee dariiqada fuqahada kuba alifan aanay imaamkoodii u tiirin dee bal taasi qowl cid kale ay kaba soo naqlisa ay noqonayso bal waxa weeyaan dee waxa la yidhaha abi xaniifay qowlkiisu tahay oo guud ahaan sidaa qaba aanay meeshiima ka imanahayn wabnulqasaari ninka inan qasaar la yidhaahna waa soo naqliyayoo can maalikin maalik ayuu ka soo naqliyay ibnulqasaarna kolley dee saa waan filayo waa cali bni cumar ibni axmed imaam la odhanayay oo ibnulqasaarna ama qasaar labadaba la odhanayo reer baqdaad ahaa qaadina kaba noqday wakhtigiisiina sheekhii maalikiyada ahaa kolley nin usuuliyana ah kutubtan khilaafkana kitaab malaa oo abu isxaaq shiraazi ay aada u ammaaneen uu odhanayayba kutubta maalikiyada waa kitaabka ugu mudan bal leh oo qarnigii afraad akhirkiisii dhintay kaasba weeye ibnulqasaar haddaba maalik buu ka soo naqliyey kolle naqlinta uu maalik kaba soo naqliyeyna say qolooyinka kale xataa qolooyinkii maalikiyada sida dee qaraafi oo kale kitaabkiisan tanqiixulfusuulka iyo sharaxiisa iyo kitaabkan maxsuulka uu kuba sharxay nafaaisulusuul laydhaa iyo duufi oo kale sharaxa mukhtasarka rawdo iyo qolooyin kale waxay kaba dhigaan naqlintiisaasi inay tahay hadalkii maalig markuu tatabucay oo ajdaadiisi iyo jusiyaadkiisi iyo masaa-isha uu kaba hadlay dee isu geegeeyey istiqrahaas inuu imaam malik ugu tiiriyo hadalkiisaa keenayay ama dee masaa-isha qaarkood si ugaba hadlay ama uguba tegay walow halkan dee ay raaciyaan dee xataa waxa weeye dee asxaabtiisi laakiin hatii hadday malik xataa taa qowlkiisa noqoto asxaabtiisi ay kuba khilaafeen oo iyagoo qowlkooda aanu ahayn wa huwa takraar inuu keenayaana riwaayatun riwaayo weeye can axmed iyo imaam axmed laga soo naqliyey oo ay ikhtaaraha ay doorteen aktaru asxaabi asxaabtii axmed intoodii ugu badnayd ay doorteen maxay taasna tahay lianna alamra amarku ka nahyi nahyigo kale weeye waa qoladan daliilkooda ama wixii ay daliil kaba dhigteen fii ana nahyi xagguu nahyiga ugalaba mid yahay waa xaggan jaanibka ugalaba mid ahaa waa tan fida inooga dambaysan oo wuxuu nahyiga uu ugala mid yahay fii ana nahya nahyigu afaada inuu faa-ideynayo ama faa-iideeyey wujuuba tarki wixii in laga tago si guud loogaba tago in marna laguba dhicin walamru amarkiina markaa kole haduu nahyigii taa kulaba mid yahay afaada wuxuu faa-ideynayaa wujuuba alficli ficilkii ama waxaan in la sameeyo wujuubkii oo iyadna si joogtaa loo sameeyo faida kaana nahyu nahyigu haddaba hadduu yahay kol hadduu jaanibkaa kulaba mid ahaa oo midna ficilkii in laga taga faa-iideynayey amarkiina wujuud alficli ama in la sameeyo uu faa-iideeyey nahyiga haddaba hadduu yahay yufiidu tarka tarki mid faa-iideynaya cala alitisaali waa xidhiidh abadan si daa'ima ah wajaba waxaa waajib noqonaysa an yakuuna alamru amarku inuu noqdo yufiidu mid faa-iideynaya wujuuba alficli ficilka wujuubkiisii cala alitisaali waa xidhiidh abadan walow dee taasi la arko dee inay takliif bimaa laa yadaaqba noqon oo dee iyada wax suurtagala aanay noqon ahayn bal waa iyada daliilkoodii in amarkiina ficilkii inuu waajib noqdo cala alitisaali abadan wahada huwa macna takraar walmuraadu bihi xasba alimkaan waa dee kollaysaan markii horeba hadalka kusoo carabka kusoo yar dhuftay oo waqtiyadii dee daruuraadka oo kale ama xaajo uu gudanaya ama uu cunto cunaya ama uu seexanaya waa ka baxaya ee waa intii ay u suurtogelaysay inuu ficilkii laba yimaado ayaa inuu ficilkii la yimaado ay tahay laakiin kolley waa qowl aada u fogkaas waalqowl athaani qowlka labaad ana alamra amarku almudlaqa mudlaqii laa yaqtadi takraar takraar ma keenayo oo isagu taas ma faa-iideynayo horta de cibaaradan lagama faa-iideysanayo takraar lianna ma qusta bi wixii loo jeeday oo min taxsiili ilma'muuri bihi waxaan la ysfaraya in la kasbado ama la taxsiishado ah yataxaqaqu wuxuu ku sugnaanayaa uun bilmarati alwaaxida mar keliya horta oo eeg haddii wixii wuxuu ahaa taxsiilu lma'muuri bihi ruuxi hadduu wixii laba yimidna waa gutay oo ma'muuru bihigii waa la hayaa walaslu asalkuna waxa weeye baraa'atu dimati ruuxa dimadiisu inuu beri ka tahay mima zaada caleyha wixii maro ka badan inay hadaan daliil jirin weeye bal yakhruju lmukalafu mukalafkii waa baxayaayo min cuhdati waa cuhdadii amarkaas iyo tabiicadii iyo wixii looga raacaya xagga amarka iyo dee wixii kaba saarnaa jaanibka amarka bimaratin bimaratin waaxida waxa weeye maro keliya ayuu kaga baxayaa walaa yalzamuhu mana laazimayo takraaruhu inuu ku celceliyo iyo walmudaawamatu calayhi daa'imitaan u daa'imaana isagii ma laazimayso wadalik waxaana arrinku yahay lianna siiqata alamri siiqadan amarku ifcal haddii laba yidhaaho laa tadullu ma tilmaamayso ilaa calaa mujaradi idkhaali maahiyati alficl ilaa calaa mujaradi idkhaali maahiyati alficl ficilka xaqiiqadiisa gelintiisa la geliyo mujaradkii uun mooye maxay la geliyo fi lwujuudi wujuudka macnaha ficilkii in la haysiiyo waxaan la leeyahay la kaalay in wixii la helo isagoo dee macnaha waaqaca ama wujuudkii lasoo geliyo inay markii hore ma jirina intaasun buu faa'iideynaya laa calaa kamiyati alficli laakiin ficilka tiradiisa inta gooree la samaynayo taas iyada ma faa'iideynaysa seeqadani walow qaala sayidu licabdihi adoonku haduu sayidku hadduu addoonkiisa ku yidhaha udkhuli suuqa washtari tamran suuqa galoo timir soo iibi lam yucqal minhu lagama fahmayo ina wixiina dee luqu kuba binaysan yahay luqadii carbeed oo waatee aynu qeyb muhiima inay luqadu ka tahayba aan kuba soo aragnay cilmigan usuul dee iyo adiladu siday nooguba timi khaasatan alfaadaha iyo macaanideede lam yucqal minhu lagama fahmayo atakraaru inuu ku noqnoqdo mar kastaba suuqii galo mar kastaba timir soo iibiyo marbuuda kol hadduu mar soo iibiyey amarkii uu gutay wey walow karara alcabdu addoonku hadduu celceliyo daalika arrinkaa oo yidhaah waa kii sayidkaygaa saa yidhi kolba waan ku noqonaya kolba timir cusub baan soo iibinaya la xasuna lawmuhu in la canaantaa way fiicnaanaysaa walow laamahu sayidu sayidkiisu hadduu kuba canaanto calaa cadami takraar intuu mar keliya la yimi uu yidhaha maxaad ugu noqon weyday waa nigii markii hore saa ku yidhi eed haddana u tegi weyday suuqe lacudda sayidu mufdian ninkii sayidkaa waxaa lagu tirinayaa dee nin gefsan oo waayo cibaaradan iyo siiqadani taamay keenahayn marka markaa waxa ay tahay siiqadii iyada haddaanay wax la socon saa aynu soo marnay takraar keenaya oy mudlaqun tahay dee wixii in la sameeyo un mooye wixii in lagu celceliyo wax siiqadii laga faa'iidaysanaya maaha wahada hu ikhtiyaaru musanif musanifku siduu doortay weeye hunaa meeshan dee hunana waa kitaabkan aan joogno waxuu kutubtiisi kale mala arkaa kaga ixtiraasaya fainahu qaala wuxuu ihi walaa yaqtadi takraara cala asaxiixi ay cinda alidlaaqi marka la idlaaqo weeye kamaa yadullu calayhi maa bacda waxaa ka dambeeya siday u tilmaamaysa wixii ka dambeeyana muxuu ahaa waa ilaa idaa dalla daliilu calaa qasdi takraar intaasaa ka dambeysay taasa maxay tilmaamaysaa dee waa inay tan markan uu leeyahay takraar ma faa'iideynaya markuu mudlaq yahay amarku uu yahay wa huwa riwaayatun can ilimaami axmeda waa riwaaye imaam axmed laga soo naqliyay taa horena waa kii lahaa riwaayo kaluu leeyahay ikhtaaraha riwaayadan waxaa doortay abu yacla abu yacla doortay kolley waa aimadii xanaabilada ama waa sheekhii xanaabiladaba casrigiisii waana qarnigii shanaad abu isxaaq ashiraazi iyo abulmacaaligan imaka aan hayne matnigale iyo raggaas bay isku waqti ahaayeen isku meel la ahaayeen walow de me abu isxaaq isku meel bayeen abumacaali dee mararuun haba jooga baqdaadi adigu dee naysabur iyo xaggaasaa deegaankiisu ahaabeen waxaana la yidhaha kolley magaciisa maxamed ibn xusein ibn moxamed baa la yidhaha kutubta xanaabiladana haddii alqaadi ay dhahaan oy idlaaqaan waa ninkay u jeedaan ama usuul haba noqoto ama fiqigooda haba noqotee kol haddii kutubta xanaabilada alqaadi la yidhaaho wuxuu ku dhaca waa qaadi abu yacla weeye kolley kutub kala duwan oo kitaab alcudda la yidhaha usuulana waaba lahaa afar boqol iyo sideed iyo kontonkiibaa dhimashadiisu ay ahaydba wa tilmiiduhu abulkhadaab iyo ninkii xerowgiisa ahaa ee abulkhadaab isaguna waa siduu ku tegey abulkhadaabna waa nin kaleo kitaab ay madbaceeyeen baryo dambe iyadoo la taxqiijiyo atabhiid fi lusuul la yidhaho afar mujalad lagu madbaceeyey taxqiiqiisa ayuu leeyaho maxfuud ibnu axmed ibnu xasan alkalwadaniyi ayaa la yidhaahaa shan boqol iyo lix iyo tobankiina waa dhintay waana asxaabtii dee qaadigan abu yacla sidaa uu dhigtay kolleyna induufigan uu marka dambe soo naqlin hore tarjamadiisa usoo maray halkan wuxuu ka dhigay abulkhadaab qowlkiisa inuu yahay laakiin abu yacla aanu taa qabin oo bal cibaaradiisa ahayd khilaafan liabi yacla inagoo abi yacla kuma khilaafayna marka kolley masaladii bal abu yacla qowlkiisa inay tahay waayo kitaabkiisa cuddo ma hayo kitaabkan tilmiidkiisa iyo tamhiidna maba hayo bal markaa waxay u baahan tahay duufina wuxuu ka dhigay abu yacla inaanu qowlkan qabin khadaabi uun abulkhadaabna uun uu qabe waa masale u yar baahan in dee hadalkan uu sheekhan soo naqlinayo fawzan dee inay sida abu yacla kaba sugan tahay oo isagu ka sawaabkaa yahay iyo inuu dee sidaa duufi sheegaya ay sawaabka tahay iminkana taa ma jasminayo waayo kutubtii khaasatan dee meeshan dee asalka u ahaan lahayd ee kalaamkoodii ahaan lahayd ama khaasatan kalaamkii abu yacla ma hayo laakiin waa suurtagal waqti kale hadday suurto gasho bal in masaladaan hubsano wa huwa saxiixu cinda alxanafiyati warajaxa dalika duufiyu duufina taa uu raajax yeelay duufi horeynuu soo maro dee kitaabka rawdo la yidhaah ee ibnu qudaama leeyahay buu ikhtisaariyey bulbul isagoo ku magacaabay ikhtisaarkiisii buu sharxay sharaxaad u qayima laakiin oo fiican waana la tahay dee isagoo muxaqiqana la madbaceeyey saddex mujalladoo waaweynba lagu madbacado saddex mujalad laguma madbaceeyey markaa mukhtasar markaa sharxu mukhtasari rawda isagoo ku magacaabay sharaxa xumaankiisuun uu yahay haddaba duufina taasuu raajax yeelay wamaala ilayhi ibnu qudaama waa saaxibu rawda ama rawdatu naadir sheekhii lahaa ee muqnigana lahaa isaguna dhinacaasuu uba iishay wakhtaaru ibnu lxaajib raggan hore intan dambe o dhan horeynuu soo wada marne ibnu lxaajibna waa qowlka uu doortay ama maa qaalahu lawaluuna raggii hore waxay yidhaaheenoo min ana alamra ka nahyi amarku inuu nahyigu laba mid yahay oo waa masaladii hore ama waxay daliil kaba dhigteen qoladii hore dee horta suurtagalna maaha bal inaga ficlanba haddaan eegno waxyaalihii layna amray dee wixii asbaab iyo ay lahaayeen la soo noqnoqonaya uun mooye wixii bal waxa weeyaan si kale laynaguba amray kuwan sababtooda markay timaado si awqaadaha salaadii waa tan aan tukanayno dee midkii rabadaan oo kale markay rabadaan timaadaan tukanayna laakiin amarkii waxaan had iyo goor ku celcelinay intay noo suurto gelayso maba jirto ruuxna uma suurto gelayso taas kolleyna farqi weyne waa u dhexeeya labada masalo haddaba wixii ay sheegeen amarku inuu ka nahyi yahay ah fa kayru saxiixin waa qowl aan saxiix ahay sababtuna waa lilfarqi bayna alamri wanahyi amarkan iyo nahyigan farqi udhexeeyaa jira لأن الانتهاء عن الفعل waa kan farقige joogsiga ficilka laga joogsanayo abadan si daa'ima looga joogsanayaa mumkinun oo wixii inuu wixii ka dheeraado oo marna samayn ruuxii suurtagal bay u tahay ama alishtigaalu bihi abadan ama ama alishtigaalu shuqlon bihi bilamri lagu shuqlooma abadan daa'im fagayru mumkinin ku suurtagala maaha oo dee fadahara alfarqu marka waxay noqonaysaa takliif bimaa laa yudaaq baa way noqono farqigii halkaasuu kuba muuqdo masaladan wax laysaga qiyaas qaadanaya maaha bal waan iska dhamaynaya intan wa ama maa fiihi takraaru wixii bal takraar uu kuba sugnaa eeg bal markaa kulle way noo cadoo qowlkan ah amarku inuu takraar keenayo dee camaliyana wax u suurtogelaya maaha barhkood hadday qowlkooda tahayna bal waxa weeyaan dee intii kalena way kuba khilaafeen waxa weeye oo qowlku kol haddii aan daliil keenayo takraar jirin bal dee daliilka takraar keenaana maaha laxdo kasta sameeya markastuu idin suurtogala sameeya ee waxa ay noqonaysaa uun dee waa ama awqaaduu ku xidhan yahay iyo waxyaala asbaabuu kuba xidhayo marka sababtiisii la helo kaa naftiisu marka la eego dee waxa weeyaan waqtiyo badan oo suurto gelaysa inuu laba yimaadaa jiraysoon ruuxii aanu ma'muur kuba ahayn ee wuxuu ma'muur ku noqonaya wixii dee takraarkan keenay ee bal isaga uu kula socday bal markaasunbaaba keenayo takraarkiisu noqonaya ee amarkiisa nahyiga in laxdo kasta looga dheeraado layska doonayo mid in waqti kasta lagu shuqloomo layska doonayo maba aha suurtagalla ma aha bal markaa qowlkani waa qowl iska yar baciiduu noqon waxa weeyaan taasi qowlkii dee raajixana waa kan inoo sheegay wa ama maa fiihi takraaru buuri waxa takraar uu ku sugan yahay oo ujeeddadu waxa isagoo amara ay tahay dee mar keliya aan lagu kaaftoomin ee lagu celcelinaye marna bacda marra la samaynaye jiree dee nusuusna ay kuba timi fadaalika takraarkaasi linusuusin ukhraa takraarkaasi linusuusin ukhar maaha ujeedadiis waxa weeye maaha cibaaradan amarka ama siiqadii amarka wax takraarkii aan ka qaadanay ma aha oo siiqadan amarkuna takraarka may faa'iideyn ina khilaafkooduna wuxuu ahaa siiqadan mujaradka ee mudlaqa ee wax qaraa-ina aanay la socon kol haddii aynu amarkii la helay takraar miyay faa'iideynaysaa ruuxu inuu ku noqnoqdo wixii had iyo goor marra bacda marra ay sameeye miyay too siiqadan aanu daliishana mise takraar ma faa'iideynaysaa taasay arrinta khilaafku ahaa ee laakiin haddii la helo waxyaalo ma lays amray oo arrintii ay tahay mid dee dadkii laga doonayo inay sameeyaan oy ku noqnoqdaan bal marka asbaabeed iyo waxyaalaha la helo ay kuba noqdaan taas siiqadan amarka ee keliya mujaradkaa kamaynaan faa'iidaysan eh waa linusuusin nusuus ukhara kale iyo wa qaraa-ina qaraa-in iyo wa asbaabin asbaab tuujibu daalika waxa faa'iideeyey waa asbaab ama qaraa-in ama nusuus kale taa inoo faa'iideynaysa dee taasna waatu marka horeba in sheekhu ilaa idaa dalla daliilu calaa qasdi takraar waa tii ugaba jeeday ee uu meesha kaba saaray kasalaati sida salaadii awba wey fa ina takraaraha takraarkeeda fii kulli yowmin maalin kasta lagu celceliyo iyo wa leylatin khamsa maraatin shan goor salaadihii shanta ahaa ee laysfaray ee layidhi tukada waa tan maalin iyo habeenba aan shan goor tukanayno haddaba takraarkaasi laysa liajli almri biha salaad tukada ama waxa weeyaan taas baa la yidhi oo laysfaray taa daraaddeedun maa halkan kaba qaadanee takraarkiya wa inamaa litakraari asbaabiha asbaabtii ay salaadahani lahaayeen noqnoqodkoodan ay soo noqnoqonayso wahiya asbaabtaasna alawqaata awqaadi weeye taa daraaddeed weeye oo dee macnaha marka la yidhaha aqimu salaata liduluuki shamsi bal maalan salaadii og marka ay cadceedu suusho ama waqtiga ay cadceedu suusho zawaalkii bal markaad maanta tukatay berri marka uu soo noqdo oo sababtii dee ama waqtigii la isfarayba salaadan ahaa amarkiina waa soo noqonaya waana la tukanayaayo sababtii salaadani lahayd ama waxa weeyaan waqtigii salaadan laguba xidhay ayaa soo noqnoqonaya taasaa keenaysana salaadina inay soo noqnoqoto ee maha siiqadan aqimtan keliya eeg aqimtaa keliya salaadii oga aqimi salaata aqimi taasun inaan cibaaradan takraarkaa ka qaadanayno ama ay noo faa'iideynayse waa arrintan kale ee laba socoto wey wa mima yatacalaqu bi hada albaxi baxigan waxyaalaha ku tacalluqsan waxaa ka mid ah mas'alatu ijaabati muadini bacda muadin oo ujeeddadu dee had iyo goor masaa-ishani waa masaa'il usuul ah horasaynu usoo marrayna fannigan usuulku dee qawaacid guud ayuu kaba hadlayaaye laakiin oo bal matalan ama adiladii guud iyo wixii lagaba qaadanaye masaa-ishii furuucda ahayd ee jusiyaadka ahayd ay dhacaysay inay qaaciidadaa guud ee laynooba sheegay ama dee markaa daliilkaa guud ay hoos gashay kaba ratibanto halkan iyaga mawduucii fadnigan maahay oo waa fadniga fiqiga oo kale waanay jiraan culimada usuulka khaasatan xanafiyaba ha u badnaadeen oo iyagu masaa-ishaas dee furuucdee kaba ratibmaysa iyagii tatabuco oo markaa keeno kolley iyadna dee faa'iido weyn way leedaho waxyaalihii bal matalan daliilkan guud ama tadbiiqaadkiisii ahabaa ruuxu ogaanaya de waanay jirtaa sidaan horeba usoo marray kutub kale oo bal matalan intay qaacidadii guud ee usuulka dhigato haddana masaa-ishii kale kaba ratimayse furuucda ahayd ee halkan amaha laysku khilaafsanaado oo khilaafkii dee qaacidada ha kaba dhalato taas amaha la iskuba waafaqsanaadee ee masaa-ile furuuce kaba ratimaysayna iyagu dhiganayo oo aan iyaguba lahayn oo dee taas kitaabkan atamhiid laydhaha isna wi leeyahay iyo takhriij ulfuruuci cala alusuul oo zinjaani oo kale labaduba waa shaaficiya iyo dee rag kaleba kutubtood oo bal kuwaasna masaa'il badan oo dee meeshan qaacidadan ama daliilkan waxyaalihii kaba ratimaya ama tadbiiqa u ahaan laha ayaa lagaba faa'iidaystaa bal markaa masalo kooban buu inoo sheegayaaoo takraadba amarku ma faa'iideynaya mise ma faa'iideynayo furuucihii kaba ratimayey ama hoos imanayay kaba mid ah markaasaa wuxuu yidhi wamima yatacalaqu bi hada lbaxi baxigan waxyaalaha ku tacaluqsan waxaa kaba mid ah ama ku tacaluqaya mas'alatu ijaabati muadinin bacda muadinin masalatu ijaabati muadinin muadin ijaabadiisa la ajiibe ee ujeedadu wixii uu odhanayay wax lamida la yidhaaho mas'aladeed mu'adin dabadeed oo macnaa waxa weeye ruux mu'adina ayaa aadaamay waad la socotay oo dee amarkii layna faray faquuluu mila maa yaquulu di ayaad fulisay oo waad ajiibtay haddana mu'adin kale aadaankiisii bilaabay ama si dee barya qaarkoodii dhowr muadin masaajida qaarkood ay joogi jireen masaajida waaweyn beryaha hore dee ama quruntii hore haba dhacdo hadday dee yar kala dambeeyeen ama dee masaajid kaleba masjid kaleba aadaankii aada maqashide muadin labaad ayaa haddana aadaamay kaa kale waa ijaabadiisa dambeed ajiibta masaladeedu ujeedadu kii hore ajiibidiisa iyada hadal kama taagna waa muadin labaad baa yimi waana waktigii uun aadaan muadinkii hore dabadii buu aadaamay ijaabadiisa dambe ayay balkaa ay tahay tuu ka hadlayaayo fahal yuktafaa miya an yaktafi miyuu kaaftoomayaa shaksigii bilawali kii hore lianna alamra amarku laa yaqtadi takraara faquluu mila maa yaquulu lmuadinu baa xadiidkii ahaa arrinkiina waa fuliyey amarkiina takraar ma faa'iideynayaan idhi kan labaad ee ku noqdeen weliba salaad kale ahaynee salaadii un ah ama mu'adinkan labaad ee masjidka kalead maqashay isagiina amarka miyuu jooga oo faquulu mila maa yaquulu mu'adin ruuxii miyaa la odhanayaa dee sidaasaa jirtee kanna u jawaab mise alamru laa yaqtadi takraar oo dee kol hadduu ficilkii laba yimi uu hogaansamay wax takraar faa'iideynayo kalena lama jiraane bal markaa inuu iska aamuso taas ma leeyahay taabowe falyaktafi bilawali lianna alamra laa yaqtadi takraara aw yujiibu mise wuu jawaabayaayo kula muadinin muadin kastaba min baabi tacadudi sabab sababtan tacaduday baabkeed iyadoo ah fii ixtimaal halkan ixtimaal baa jiruu leeyahay macnaa wuxuu leeyahy laba arrimood baa inoo wadayaal inaan idhaahno alamru laa yaqtadi takraar oo laydhaah kii horaaba lagu kaaftoomi karaa taas waa mid in iyo gees kale inagoo eegno shardi baaba jiray idaa samictum lmu'adina mu'adinkii haddaad maqashaan shardigan baa soo noqnoqday sababtii keenaysay ijaabadii ayaa imikana soo noqotay sidaa sababtii salaaduba ay usoo noqnoqotay iyadoo jaanibka kale laga eegoo la yidhaaho mee gees kale ayuu takraar ka keenayaa amarkani oo waa sababtiisibaa soo noqnoqotoo tacaduday ama shardigan uu ku xidhan yahay ayaa la helay oo taasaa keenaysa inaan kii dambena u jawaabno waa laba dhinaco laba ixtimaal baa jira markaasuu leeyahy ixtimaal baa kuba sugan laakiin kutub buu inoogu ixaaleeyey wuxuu leeyahy bal sharxa muhadab eeg iyo fatxulbaari ciz bnu cabdisalaam fataawihiisa tamhiidka isnawi iyo xaashiyada sancaani ee uu sharaxa cumdaha ku leeyay kolley inaha kale waa iska yar mawda macruufan filaya walow dee aanu aada usii faafsanayn ama dee fataawa ciz bnu cabdisalaam tamiidkanaba kan imika aan sheegayay horena aan usoo aragnay marar badan xataa dhexda kitaabkaan kusoo aragnay ama xaashiyada sancaanuu sheegaya sharaxa cumdo waa cumdahan cumdatu axkaamka weeye sharaxiisna waa sharaxan ibnu daqiiq alcidleeye ixkaam laxkaam la yidhaaho bal markaa xaashiyadana sancaanigan saaxibu sulubsalaam baa leh waa xaashiyo ee madbacaysan oo cuddo iyadaba laba yidhaaho kitaabka la madbacaysan afar mujalad baanu ku madbacaysay markuu kitaabka maca xaashiyadiisi bal kalena mala waxaan filayaa fatxulbaari hadalkiisu waa koobnaa hadalka nawina uu soo naqliyey masalada wuxuu soo sheegay qaadiciyaad inuu laba salafkii laba qowl ka soo naqliyey ka dambena waa ajiibaya iyo ma ajiibayo walow dee sharaxa muslim ay ahayd qaadiciyaad sharaxiisii markaan u laabmayna qowl mujarada muu sii wadwadinbe waxaa ku sugan un khilaaf baa ku sugan un baabu kuba dhaafay iyada taas waa qaadiciyaad hadaladii uu soo naqlinayay markuu xadiidkaa qabanaya sharaxiisa muslima waa maanta waa matbuuc alxamdulilah bal markaa laakiin wuxuu yidhahdeenaaran shaaficiyada marka la eego wax kale amay halkaa ku leeyihin maan arag waa sa isagu kaba cabiro laakiin dee ixtimaalkan ayuu muujiyey oo gees in la yidhaaho kii horaa lagu kaaftoomaya takraar ma keenayo amarku ama dee arintan kale walow isagii uu doorto markaasoo idhaah waxa dee qowlka la dooranaya uu yahay in horta kii hore waa sunno mu-akaday kuba tahay oo katagiisna uu karaaho yahay ijaabadiisa inuu kaba tago ama kii dambe fadligii kaa hore ama dee si ay taa hore u adkayd ma laha walow fadligii mutaabacada iyo tawaabkii mutaabacada uu yeelanayo fadligii iyo tawaabada uu yeelanayo haddana sida dee kii hore looguma adkeeyo kale uguma adkaanayo kolle xafna xajarna hadalkiisaas oo qeyb kaba mida iyuu soo naqliyey iyo hadal markaa qoloyn ay leeyihiinoo masaladaaodubala waa taas waxay tahay un waa masaladan ama takraar ma faa'iiday ama waa laba arrimood laba ixtimaal takraar ma faa'iideynaya me takraar ma keenayo amarkii haddaan idhaahno dee wuxuu keenayay in kii hore lagu kaaftoomo haddii mee la idhaah mee sabab baa meeshii jirta ama shardi idaa samictum lmu'adina jirta kii baana soo noqnoqday jaanibkaa markaan eegno dee wuxuu noqonayaa sida kuwii horeynu soo marrayoo markastoo la helo shardigii ama sababtii la helo in ijaabadiina la helo markaan taa kale dhinaca kale iska taagno waxay noqonaysaa mu'adin kastaba inuu dee waxa weeye adigu waxa weeye adee aad u jawaabto laakiin kolkolbay dee istaba soconaya un toban birrool ruuxu laga yaaba inaanu intaasoo dhan aanay mar keliya wada aadaamayne istaba joogaan oo laga yaabaa ilaa ka kale uu ka gelaya in aadaamuu socdo sida dee kolkol dhacda innaga meelaheenan oo taas ishkaal hay keenima karto ruuxii ku keeni karta iyo shuqlo badane bal adigu see waxay kolley guud ahaana idhaahaan say ta hore u adagtahay ama kaa hore u adagayay kan dambe uma adkaanaya laakiin fadligii mutaabacaad fadligii iyada taas way wadaagsanayaan oo fadligii uu yeelanaya almasalaة الثaaniyة qowlu walaa tqtad اlfawr wاllah subxanaه وa taعalى aclam